sare aad iyo aad baad u mahadsan tahay gool ay xilli dambe xalay tahay oo maarata saqbarkii tahay aagga bari oo garoonka u dhow waxaa marayay sanaadiiq gobolada bari ku socota maratay sanduuqdii sanaadiiqdii doorashada dowladaha hoose ah waxaa jidgooyo u dhigtay oo halkaa ku weeraray maratay kooxo abaabulan oo reer nugaaleed ah oo kasoo horjeeda maratay dimuquraadiyeynta iyo doorashooyinka maratay qof iyo cod ee dowladaha hoose khasaare waa jiraa nimankaasi laba askar oo askartii booliiska ahaa bay dileen maratay hanti badan maratay oo meeshaas laamiga ku taala baabuur baa maraysay kaalmo shidaal baa ku yaala dad badan bay waxyeeleen oo maratay kale oo gaadiida weyne ku jiro oo maratay hanti kale ay burburiyeen marka hase ahtee dhimashadu maratay booliiska labadaas ayaa soo gaadhay waa tahay waxaad iiga warantaa marka howlihii doorashada sidee hakad u geliyeen meelaha loo socday ee sanaadiiqda loo waday ee deegaanadaasi nasiib wanaag wax hakada maanay gelin waa iska caabeen waana iska maareeyeen ciidankii booliiska ahaa ee sanaadiiqda waday iyaga meeshii baa lagu xakameeyey sanaadiiqdiina waa ay gudubtay oo waxay gaadhay goboladii muxuu ahaa ee loo waday gobol walba sanaadiiqdii loo waday waa loo diray wax dhibaatina kama dhicin insha allah doorashaduna way qabsoomi doontaa xilligeeday ku qabsoomi doontaa waa gartay dhaxad bal iga warantaa magaalada garowe maanta duulimaadkii waa joogsadeen oo wax diyaaradaha ma soo degin dhaqdhaqaaq ciidanna waa laga sheegayaa arrintaasi bal wax nooga sheeg garoonku waa u xidhnaa maanta diyaarada kuma soo degin diyaaradana kama duulin waayo wadadii garoonka laga gelayay nimankaas ayaa fadhiistay diyaaradaha maratay dee ah brivatka ah oo basenjarka keeni jireyna maratay waa lagala taliyey inaanay maratay soo degin marka maratay dhaqdhaqaaq kama jirin garoonka maanta dhaqdhaqaaqyo kale oo ciidan maanay jirin laakiin nimankaasoo habbeelaysan isu abaabulay ayaa inay dadka abaabulaan oo dowladda ka hor keenaan oo doorashooyinka ka hor keenaan waa tahay puntland beelo isu tegay ayaa dhistay nabad ayay muddo aada u dheer kusoo nooleed oo kusoo naaloonaysay oo dadkeedana ay maaragtay dadka kale uga duwanaayeen maanta haddii doorashooyinkan maamulka uu wado ay keeni karaan qalalaaso iyo dagaal iyo dhibaato iyo amni darro maamulka maxaa haatan kala gudboon oo kaleeto tallaabood qaadaysaan inaad hakisaan in wax kaleeto loo maro ama si kale loo maareeyo ma idinku jirtaa wixii ammaanka wax u dhimaya laga gudbo doorashada waa laga soo taxadiray qaabka loo qabanayo guddi madax banaan oo doorashaha jirta waxaa jirta maxkamadii dastuuriga ahay oo haddii cabasho ka yimaadaan waa jirta waxaa jira xisbiyo ururo tiro badan oo ilaa toddoba gaaraya oo u diyaarsan inay doorashada xisbiga dowladda kula ururka dowladda kula tartamaan golayaasha deegaanka sidaad la socotona doorashadani waa golayaasha deegaanka dowladaha hoose baarlamaan maaha madaxweyne maaha madaxweyne ku-xigeen maaha sidaa daraaddeed mushkiladi kama jirin nidaamka doorashada cidima diidanayn doorashada shakhsiyaad kooban oo dowladda federaalka soomaaliyeed ay dabada ka riixayso sidii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay sheegeen ayaad maratay hab qabaa'ila hab qabiilaysan oo doonaya inay keligood maamulaan dalkan oo yidhaahdaan waa markayagii annagaa iskale xilligan dadku xaq uma laha inay wax doortaan iyadoon laba gaadhin doorasho madaxweyne iyo baarlamaan laba gaadhin inay si diidaan doorashadii dowladaha hoose aragti ka timi bay ahayd dowladda federaalka ah waayo waxay u arkaan haddii doorasho qof iyo cod oo dowladaha hoose ay ka dhacdo puntland puntland inay ka horeyso siday federaalnimadaba ugaga horreysay inta kale soomaaliyeed inay xamar yani mxu geedi kale ka guurayso oo ummadda maratay caalamku ay la tacaamuli doonto puntland oo u arki doonto yani institutionno iyo dowlad adkaatay oo dowladnimada soomaaliyeed in xaggeeda ay u dheelidaba ay u badan tahay arrintaa iyagoo ka daalamaya oo doorashadiida oo dimuqraadiida ayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare waxay abaabulayaan yani dagaal inuu ka dhaco oo maanay kooxo iyagoo kusoo gabanaya tiro yar oo tirsan ah waayahay wasiir adigoo mahadsan shiray ku yeesheen magaalada garoowe xubnaha mucaaradka ah ee haddaba aad sheegayso waxay sheegeen oo igu baaqeen dowladda federaalk ee soomaaliya inay faraha kala baxdo arrimaha puntland shacabka puntlandna ay xaliyaan ayay yidhaahdeen ismarawaagooda ku salaysan doorashada haatan inkastood leedahay ee dowladda federaalka gacanta kula jirto mucaaradka riixiisa haddana ayagii way iska baryeelayaan maxaad uga jawaabaysaa arrintaasi waa afgobaadsi fadeexaddii maanta ku dhacday oo dadweynuhu ay aada u hiifeen oo cid ku taageerta ay waayeen oo keligood ay noqdeen oo tuka cambaarle ay noqdeen ayaa waxaa ku kaliftay inay booskii iyaga soo diray mastermaankii mu'aamaradan usoo dhiibay inay ku inkiraan oo inaa cidinalama wadaagtay annaga abaabulnay way fiicnaan lahayd inay saas maratay hadday qabaan oo niyad ka tahay laakiin sida muuqata fadeexaddii maanta ku dhacday oo dadka reer garoowe iyo dadka reer puntland ay kaga soo horjeesteen dowladduna isxakamaysay oo aanay tallaabo qaadin yani taas ayaa keentay maaragtay inay meel qarisa maanta waayaan oo afkaa ku hadlaan waa hagaag waxay kaloo sheegeen xubnahaasi shirkooda qodobada kasoo baxay waxaa ka mid a in doorashada golayaasha deegaanka ay isku horkeenaysa beelaha amnigii puntland ee muddada lagu soo tabcaayana ay meesha ka saarayso dhibaatay qalalaaso hor leh ee abuurayso marka maxaad uga jawaabaysaa taasina absolutely arrintaasi waa noo sanis arrin jirta maaha waa dacaayad aan sal iyo raatoonna lahayn hore ayaa waxaa looga soo qabtay ayn hore ayaa ufayn looga soo qabtay hore ayaa qarna looga soo qabtay cid iskumaan dhaaftayna ma jirto dadku way ku qanacsan yihiin toddoba urur oo kala duwan oo tartamaya oo kartidooda ku tartamaya oo dadka ugu baaqaya inay maamul wanaag iyo dowla wanaag dowlad wanaag inay keeni doonaan deegaankaasaa ku tartamaya marka yani qof walba iyo urur waliba kartidiisa ayuu soo bandhigayaa oo deegaankaas uu soo bandhigayaa dowladdu ta ay hayso iyo ururada kale ta ay hayaan mid ka fiican inay dhalin karaan waxaa laga faa'iidayaa in si qof iyo cod ah lagu doorto golihii deegaanka oo ay ka shaqeeyaan caafimaadkii ay ka shaqeeyaan amnigii ay waxbarashadii ka shaqeeyaan ay biyihii iyo horumarkii ka shaqeeyaan ay nadaafadii ka shaqeeyaan marka ma keeni karto taas amni darre ma keeni karto horena loogama baran reer puntland si daaf bay ururadu maalin walba isu soo bax uga sameeyaan tuulo min tuulo ilaa iyo degmo ilaa iyo gobol uga sameeyaan welina lama arag oo lama maqal intaa in leeg oo yani shil ah oo ismaariwaaya oo ama beela ka dhacay ama ururo dhexdood ka dhacay absolutely lama hayo